magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo weliba lakaga waday munaasabad lekadaha furaya jaamacadda dowladda koonfur galbeed oo si bilaashi walanka baradayaan bahda jeel walbarashada ee koonfur galbeed weliba munaasabadda ku qeyb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiire xildhibaano mas-uuliyiin shalduwan bahda walbarashada iyo qeybaha bulshada ee magaalada baydhabo wasiirka wasaaradda walbarashada hidaayo taaliinta sare koonfur galbeed ibraahim aadan ali najax oo marka hore ku hadlay munaasabaddeena bogaadiy ahamiyadda jaamacadan iyo in lata bulshada mudan madaxweyne waxaan kuu kala qaadaynaa insha allahu tacaala jaamacadda wax allaale wixii tashiilaada ay u baahan tahay inay ka hesho wasaaradda sidaasna migaana inaan ka shaqeyno inaan gaarsiino dhammaan deegaanadii degmooyinka muhiimka ah ee looga baahan yahay jaamacaddan inay gaarto si ardayda ay uga wada faa'iidaystaan waxbarashadan bilaashka ah heer jaamacadeeda ee tacliinta sare ee dowladdeeda ee adiga aad hormuud ku tahay ay shacabkeeda ay dhalinyarada reer koonfur galbeed ay ugu leeday waxaa rabaa inaan halkaan kusoo gabagabeeyo mudan madaxweyne wasaaradda waxbarashada aasaasiga qaybta hoose ilaa iyo qaybta tacliinta sare shaqo wanaagsan ayaa laga qabtay sanadkan labada kun labaatan iyo afarta annagoo la shaqeynayna kaashanayna jaamacadaha ka furan dowladda koonfur galbeed ee sida gaarka loo leeyahay oo ayaga laftarkooda qayb fiican ka qaata horumarinta bulshada koonfur galbeed in annagoo kaashanayna saaxiibada kale ee caawiya dowladda koonfur galbeed shan boqol oo arday heer jaamacadeed ah dowladda koonfur galbeed ay ku samaysay waxbarasho bilaasha qarashaadkii oo dhan laga bixiyey ayagaa xataa diiday oo deegaankoodii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigare oo dahafur jaamacadda dowladda koonfur galbeed yana gebagabadii ku hadalay munaasabadda sidoo kale uusa ku hadali ujeedka jaamacadda waxaa joogo jaamacado u yaallo bribate ah oo dadkii aan sheegayo aqoon-yahanadaha ay sameeyeen runtii waa u mahad celinaynaa oo dee aada iyo aada loogu soo faa'iiday waxna loogu soo bartay dadka maanta waxbartay oo dhanna jaamacadahaas ayay soo dhigteen haddana waa loo baahan yahay oo muhiimaddeeday leedahay jaamacadihii xilligaas soo bilowday ilaa iyo hadda socdo aaday aadaa loogu faa'iiday ayagana dee inay sii bataan waa rabnaa laakiin waxaa muhiim nala noqotay oon u baahanay in la helo jaamacadda dowladda ay leedahay sida iskoolladaas dowladda loo helay oo kale oo hoose dhexe iyo sarabo in jaamacad dowladda koonfur galbeed ay leedahay la hirgeliyo ardayda dugsiyada sare ka soo baxdayna ay dhigtaan aynan u hakanin jaamacad la-aan ayadoo daruufo dhaqaale jira awgooda aysan jaamacad u waayin yaan waxaan muddo iyo wakhti dheer gelinay inaan aas-aas u samayno lana diyaariyo jaamacadda koonfur galbeed waxaa ilaahay mahaddiisa ah in gebagabadii maanta lagu guulaystay jaamacadda koonfur galbeedna maanta la daahfurayo ujeedka anaga iyo meeshaan u soconnona waxaa waaye dadka reer koonfur galbeed oo dhallinyarada ah inay ka baxaan jahliga aqoontana ay hormarto waxbarasho firii ah oo lacag la-aan ahna ay helaan dalkooda iyo dadkoodana ay ku anfacaan waayo ujeedka annaga iyo meesha aan u soconno oo taargetka annaga oo himilada hon iigsanayno welina waa soconnaa